cabdiqaadir waa mahadsan tahay xarga cali wuxuu nagu soo gaaray saake barqadii mar aheed saddexdii barqadnimo sagaalka subaxnimo qolba se u taqaano waxaa naloo sheegay inuu xiran yahay seegidii ku xiran yahay shalay ayaa mar xafiiskan oo ka maqan shaqaalaha ay sheegeen in cali loo keenay seegidii u keentay warqad ay kaga dalbanayso inuu yimaado xarunta seegida balantii ayuu ku tegey markuu balantii ku tegeyna waxaa loo sheegay inuu xarig yahay xiran yahay waxaan isku daynay inaan seydhida tagno ogaano bal wuxuu cali cali ku xiran yahay ilaa haddana wax cad oo naloo sheegay m ma jiraan
warqadda booliiska waxaa ka muuqatay in ogeysiinaad ku lahayd adiga agaasimaha idaacadda marka wax kula hadlo dooda ka tirsan ama warqad soo gaarta ma jirto ma jirin wax aniga ogeysiinoo laisoo gaarsiiyey ma jirin saxaafaddana haddii xor loo haysto maxkamadda loogu yeeri karaa laakiin in xabsi la dhigo oo inta loo waco la yirahdo xariga hataa iska xiran tahay qof oo ma ahan fakanaya ma ahayn nin haddii dembi loo haysta dembibahayu ahaa waa sida uu saydhiida ku tegayba waxaa loogu wici karay maxkamadda kiiskiisa iyadoo dacwadda loo haystaana la furi kari marka ma ahan in xoriyada laska xiro qofka oo laska anqabo anigana ma ogeyn taas in
maxaa loo xaray kula tahay waxaad og tihiin idaacaddan ama ama warbaahinta goobjooga agaasimaa ka tahay waraad baahiseen oo cali uu khuluq lahaa ma jiro isleeda waa loo xoray nin cabdiqaadir ma jirin war oo aan isleenahay warkaasaa loo xiray warka aan daabacna taabtire maraan jeekine maraan mana islehinin warkaas loo xiray haddii war loo xiran cali dee goobjooga loo soo sheegi lahaa dhihi lahaa warkaas aa xirantihiin gaale imaada
marka haddaan loo xarin goobjoog iyo war la xiriira ma waxaad is leedahay arrin shaksiyadeed oo asaga iyo iyo iyo iyo hay-adaha dowladdu dhexaysaa loo xaray sababta maxaad tuhumeysaan sida aan dareemayo soo baraha bulshada laisdhex maraayo laakiin wax aan ahayn xaqiiq ahayn cali waxaa leeyay wasaaradda waxaa soo dacweystay waxbarashada waxaa jirta marka keys hadda ka hor cali iyo agaasimo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ay isku dacweysteen oo cali uu tagay xeer ilaalinta uu dacwo ka geeyey agaasimahaas ilaa haddan aan faylkiisa kiiskaas la furin waa suurtagal in ay jirto arrin shaksiya oo ka dhexaysa isagii wasaaradda dhici karta laakiin ilaa hadda dowladduna maysan dhihinin hay-adaha ammaankana maysan dhihin iyo booliisku maysan dhihin waxaas cali u xiran yahay maxkamad noo sheegto tir cali waxaas dembigaas lagu haystaana ma jirto
cali ka hor intaan la qarin wax uu tuhmayey ama sababo uu isleeyahay dowladdu kuu xaraysa kuu sheegay maadaama shalay ay soo bilaabtay ii sheegta arrintan c i d da nio sidaa og tahay saxaafadda dhan ee soomaaliya iyo geeska africa oo dhan cabsida way iska jirtaa qof walba inuu lisleeyahay mani in lagu xiraa ama waraa sheegta lagu xiraa ama xaqiiqa aad tabisid maadaama rol row waddankan oo sax oo badan uusan ka jirinin qof walba waxay ka baqaysaa in waxa ayadu ay sheegtay loo xir waa ka baqay laakiin wax had official oo calina oo aniga ila wadaago yiri waxaasaan ka baqa dadkaas ay soo wacay ama dowladdaas ay soo wacday midda kale ma ahan maxaa la dhahaa cali qof oo qarsoomaya maahayn nin weriyaha institution ocaana ka shaqeeya ahaa waa loo sheegi karaa dhinka dembigaasa lagu haystaa waana la daaweysan karaa qofka laakiin ilaa hadda cali ima sheegin aniga waxa loo haysan karo
mar haddii loo yeeray oo maxkamad iyo nidaamka saxda ahayd lasoo maray maxay taha sababta loo qoray maxaa loogu dhameyn waayay qaabka loo marada inuu dacwoodo inuu garbaxo in maxkamadda aad tagtaan sidaasoo ma habooneen dooda ma weydiisay su-aashaas
no dowladda hadda ilaa hadda anaka isudaygaan sameynay ilaa hadda cid wax saxa noo sheegtay ma jirinin ma jirto sida caadiga saxdan ahayd in maadaama qofkan uusan qof nin qof baxsanaayo ama dembi weyn oo karaymaan lagu haynin waxayd maxkamadan loo waco keyskiisa keys madina laga dhigo oo caadi kala garbaha laakiin in xabsi la dhigo oo la xiro oo la yirahdo waa qofkan xarigi ku jira aanan la ogeyn waxa u xiran yahay waa walaaca muujinayno waa walaac ay qabto maxaa la dhahaa saxaafadda iyo hortoqowlka aan aan absan ka baqayno micnaha waxa oo dadka aan xaqooda doodinayn aanan si saxa ugu doodi karin waan dalbanaynaa in si saxa oo cadaalad oo nidaam leh ay dowladdu u marto ama hadday qofka dacwo haysteen dacwadiisa garbaxdo lana geeyo procejarka saxdaha la maro cadaaladda oo maxkamadaha caadiga la maro laakiin in xarig la dhiga aniga walaacaas ka muujinin arrinkaas